Eh, shirkaas eh, fashilinkiisa waxaa keenay madaxweynaha soomaaliya oo sheegay inuu go-aan gaaray ah in eh, eh, loo loo noqonayo nidaamkii taasoo keentay in madaxweynaha puntland iyo madaxweynaha jubbaland ay labadaba ay ka jawaabaan oo ay yidhaahdaan eh, madaxweynaha soomaaliya maanta awood u male inuu yidhaahdo anaa go-aan ummadda soomaaliya u gaaray go-aan muqdisho lagu gaarana ka shaqaynayo garoowe oo madaxweynaha puntland kaalmadiisa meeshuu ka yiri Eh, taasaa keentay marka in eh, de- shirkaas uu saa u fashay Eh, shirkaasi waa istaagay hadda waxaa socda shirar goosgoosa oo beesha caalamka iyo madaxda soomaaliya oo kala gedisan baa socda laakiin shir toos u furan oo haddeertan lays hor fadhiyo ma jiro waan arkaynaa maalmaha soo socda